waxaa sharaf noo ah inaan maaragtay aniga iyo xubnaha baarlamanka federaalka gumeelgaarka ah soomaaliyeed inaan soo booqanno hawsha qiimaha leh ee sida habsamida ah ay uga socoto gurigii ummadda soomaaliyeed ee astaantii qarankana ka muuqata sagaal iyo toban sano kadib burbur oo soo food saartay guud ahaan dalka gaar ahaanna xaruntii magaca ummadda soomaaliyeed loogu magacdaray ayaa maanta waxaa farxad inoo ah baarlamanka soomaaliyeed oo ku tashanaya wax badan isaga naftiisa iyo dareenka ummaddiisa in dayactir wax yar maanta ay ka dhiman yihiin wixii burbur soo gaaray in aan soo booqanno ayadoo ifafaalaha ka muuqda haddii allaha idmo maalmaha soo socda suurtageli doonto sida hadda hawsha ku socoto in baarlamaanka iskugu yimaado lagana dhabeeyo ballantii uu guddoomiyaha baarlamanka uu tilmaamay uuna qaaday in halkan ay noqon doonto xaruntii baarlamanka laguna shiri doono kalfadhiyadiisna baarlamaanka uu ku wadan doono waajibaadkiisana uu ku gudan doono waxaana mahaddaa iska leh ilaahay subxaanahu watacaala ee kartidaasina siiyey dareenkaasna nagu abuuray iyo guddiga dayactirka guriga ummadda ee baarlamanka soomaaliyeed oo runtii dadaal joogto ah oo gudbiyey maaragtay u istaagay har iyo habeen inuu taagnaado guddoomiyayaasha guddiyada baarlamanka iyo xildhibaanada guud ahaan iyagoo aan u kala harin iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo farsamo yaqaaniinta soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan uga qayb qaadanaya dhismaha iyo dayactirka guriga ummadda ayaa intaba si guud ahaan shacbiga soomaaliyeed maadaama magacii iyaga ay lahaayeen dadkii matalayeyna ay yihiin xildhibaanada hawshaasi inta dhiman annagoo iskaashanayna hay-adaha dastuuriga guud ahaan ee dalka ama baarlamaanka oo ugu horeeyay iyo xukuumadda garsoorka iyo madaxweynaha ciidamadeenna qalabka sida ee har iyo habeen sacrificernimada ku shaqaynaya ee aan ognahay intaba iyo rabbigiina abuurtay iyo shacbigeenna karaamada leh ayaa waxaan mar weliba annagu miidiyahana mar weliba gacan ka helayna codkeenna iyo dareenkeenna aan rajaynaynaa inay noqoto waxa aan ku taamayna inay hirgalaan taasoo maalmaha soo socdana markhaatideeda aan rajaynayno inay u noqoto ummadda soomaaliyeed wax burburin baa lagu bartay ayadoo wax dhisanaysa inay dunidana aragto soomaaliyana sharafteedii ayadoo soo ceshanaysana dad badan inay arrintaasi ay ka markhaati galaan taasaa ballan inoo ah taasaana isku gubaabinaynaa soona dhowaynaynaa ilaahayna aan weydiisanaynaa inuu nagu garab galo wabilaahi towfiiq adigoo mahadsan profesor waxaad ka dhawaajisay dhawaanahan kulankii baarlamaanka soomaaliya ay ku qaadaceen arrimihii badaha marka arrimahaasi hadda waxaad sheegtay in dawladda kenya iyo meelo badan aad shaqo ku tagtay bal warbixin dheer naga sii arrimahaas runtii arrintaasi waa ay jirtaa saddex iyo tobankii bishan ee march security councilka iyo united nationka waxay tixraaceen go-aankii sharafta lahaa ee baarlamaanka uu ka qaatay ee asiga uu ku hor istaagay badda soomaaliyeed ee shacbiga soomaaliyeed si maaragtay aan u kala harin ayaga ay dood uga keeneen kadib markii xukuumadda wadahadal ku dhex maray ee arrimahaasi la xidhiira islamarkaasna ay soo shaacbaxday in badda soomaaliyeed la doonayo in iyada iyo dowladda andariskana iyo kenya wadahadal laga galo oo halkaasna soomaaliya baddeedii iyada geographically iyada markaasi ayadoo la yaqaano intii dalka kan xornimada u qaatay aan weligeeda laga wada hadlin dood inay ku socoto kadib markii shacbiga shaki weyn arrintaasi asigoo ka turjumayo baarlamanka soomaaliyeed magaca shacbiga ayaa wuxuu diiday saad ula socotiin in wax heshiis iyo wadahadal shakiba keeni kara in la geliyo badda soomaaliyeed go-aankaasi wuxuu u hirgalay sidii loogu talagalay security councilkana way ku soo celiyeen dowladihii arrintaasi marka ugu horayso ee xukuumadda heshiiskaasi la filaayay inay la galeenna waxaa loo sheegay in go-aanka baarlamaanka uu yahay midka ayaga ay tixgelinayaan lagama hadlaanna ay tahay baddaasi
arrintan waxaa ka hadlay dhowaan madaxweynaha dowladda soomaaliya shariif axmed waxa uu rabaa inay noqdaan oo khayr siday tahay laakiin haddii loo baahan haddii loo baahdo in sharci loo soo mari karo marka suuragal ma tahay in go-aankii adinku ay gaarteen baarlamaan ahaan haddii sharci loo soo maro dib laydinkugu soo celin karo iyadoo markaas laga hadlayo heshiiskiis afgarad ee dhex maray soomaaliya kenya madaxweynaha baarlamaanka inuu la safto mooyaane ka safan maayo madaxweynahana go-aankiisa iyo taladiisa iyo qodobada asaga uu tilmaamayo mar weliba waa miduu ka shidaal qaadanayo baarlamanka hay-adda sharci dejinta ayaa ah awoodda ugu sarraysa dalka tan madaxweynaha dooratay xukuumaddana ansixisay go'aankana qaadanaysa wixii shacbiga ummadda soomaaliyeed ee rabitaankiisa ana ka turjumaysa waa baarlamanka baarlamanka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddana dhexdooda dood kama jirto ciddii badda annaga ayada damacsanayd inay ayada madmadow ay geliso ciddaasaa annagoo wada jira ama madaxweyne ama xukuumad ama baarlamaan ama garsoor ayaa cod midaysan arintaasi waxaan ku nidhi maya mayadaasaana shaqaysay endomiya marka go-aankaasi ka baarlamaan ahaan sida u soo dhaweynaysaa baarlamaanka had- haddii uu gaaray wixii asaga uu tamaninayay ee shacbigiisana codkooda isagoo gudbinaya dareenkooda haddii lagu guulaystay waxaan filayaa nin guulaystay wixii uu dareemi lahaa baan dareemayna haddaan nahay baarlamaanka muddo baarlamaanku ma fariisan waxaa loo xayiriya gurigana